qaramada midoobey ayaa sheegtay in toddobaadkii hore ay dhinteen qaxoontii soomaaliya etoobiyaan isugu jira oo tiradoodu ay dhan tahay soddon qof kadib markii ay degtay doontii ay la socdeen islamarkaana ay ku degtay meel u dhow xeebta magaalada cadan doontan oo ku socotay dalka jabuuti ayaa waxaa la sheegay inay la socdeen boqol iyo labiyo konton qof wariyaha v o eda jacfar kukaay ayaa la xidhiidhay qaar ka mida dadkii ka badbaaday doontaasi islamarkaana warbixintan inoo haya mahadsanid shirwac soomaalidan qaarkood muddo saddex bilood laga joogo ayay yeman tahriib ku galeen kuwa ugu dambeeyey bil ayay waddankaasi joogeen inta aanan doonta la qallibantay lagu soo daabulin waxaa lagu haystay xero ku taalla yeman oo rag hubaysani ay maamulaan maxamed macalin aadan waxa uu ka mid yahay soomaalidii shilkaasi ka soo badbaaday waxa uu iga warramayaa xilliga isagu uu yeman galay iyo qaabkii ay dablaydu ku qafaalatay walaalow kor boosaasaan ka soo baxnay markaan boosaaso ka soo baxnay doonta aan ka degay baa anakoo laamiga socno rag ciidana qabteen markayna qabteen marka waxayna dhaheen ma soomaalida tihiin haa soomaalidana gooni ubaxa etoobiyaankiina gooni ha u baxaan kadibna waxayna dhaheen insha allah waxaan igeenaynaa meesha soomaalida u badan tahay alqaras baan igeenaynaa waxba ha cabsanina meel wadankiina u socotiina kadibna magaaladiina geleysiina markay saas dhacdeena ka meel maalintii qabeena siiyeen gaari bay nagu soo kaxeeyeen markay nagu soo kaxeeyeen de meel waxayna keeneen oo bureeq la dhaho hal milo soomaaliya iyo saddex kalaa ku jirtay meeshii lagu xareeyay waxayna dhexeen horey dagaal meelaa ubixaysiin male intuu safiirkiina ka imaanaya meeshana ku dilaysiin kadib baan waxaan ku dhaarnay hadda safaarada ee leedahay noo waca safaaradiina amana kaa wacanayna muqdisho muqdishoaan la hadleynaa meeshaan meel aan ku jiri karna ma ahan waxaan dhahan war kala keena kada waxay nagu dhaheen warn war waa war balantiina meeshaa kaga jira nolosheena aad bay u adkeed saa u joogna adi dil baan ku jirnay xerada waxaa la isugu geeyey konton iyo toddoba ruux oo soomaali ah iyo etoobiyaan intaa ka badan maxamed waxa uu sheegayaa in uu la gorgortamay horjoogihii kooxda haysatay ka hor inta aanan loo sheegin in jabuuti lagu celinayana uu ku wargeliyey in ay diyaar la yihiin lacag madax furasho ah markaasuu naga diiday wuxuu dhahay markaasaa waxaan dhahay lacag baan bixinaynay banaanka albaabkan bas naga saara anaka waxaan ahayn konton toddoba qof baan ahayn shan iyo toban naaga iyo afartan laba qof oo ragga waxaan dhahnay calaa qof kun riyaal oo sucuudiyan baa ku siinayna oo u dhiganto laba boqol iyo konton dollar markaasuu dhahay dhib male insha allah beri baan is arkeena waa haweenkii basnay naga qaadeen oo hayuuna dhahay subaxdii markii la gaarayna banaanka noo soo saaray wuxuu dhahay saaxil jabuutiad ha banaankaala na keenay ciidan baa meeshii la keenay meeshaa lagu waardiinayay markii adigii labaiyo tobankii adigii saaca sita aheed maqabkii ayaa doontii la saaray waxaafiidnimadii arbacadii bishan janawari ay afar iyo labaatanka ahayd xeebta bureeqe ee magaalada cadan laga saaray doon aad u yar gudaha badda cas markii ay gaartay ayaa soomaalida lagu amray in doon kale oo badda taagneyd ay ku wareegaan isbuurashadiina waxa ay dhalisay in ay gebi ahaanba qallibanto halkaana ay ku nafwaayaan toban ruux oo soomaali ah sida uu ka sheekaynayo maxamed macalin aadan doontii nala saaray ayadoo badda weyn dhex maraysa waxayna dhaheen soomaalida doon kala imaatay waxay dhaheen soomaalida intii soomaaliya xabad xabad ha uraaca doontaan waxaan joognaa jabuuti iyo yeman dhexdeeda bad weyn aan udhexeen markaasayna dhaheen bahal saxiimad dheer bay keensadeen waxay dhaheen soomaalida xabad xabad ha usaar u fuula soo dega marka wiil iga horeeya shirada kaarana kasoo baxay oo dhahay ayaa ka horumaray gabar kalea ku xigsatay anaa ku xigsaday markii labaatan camal doontii ay fuushay baa doontii gadoontay dhinacay u badantay sidii ay ku daadatay alxamdulilah ayo toban baa naga dhimatay sidii kana waa kusoo badbaadnay tobanka soomaaliya ay ahaayeen shan dumar iyo shan rag bay ahayen walaal wiil oo nin weynaa mixi gabadhiisa abti oo u ahaay ayadoo dhehaysa abti abti badbaadi badbaadi dhehaysa ee nafta ka baxda dhallinyarada shilkaasi xanuunka badan ka soo badbaaday waxa ay ii sheegeen in ragga yeman gaar ahaan magaalada cadan ku haystay ay sidii magafaha ula dhaqmayeen ujeedadooduna ay ahayd in ay tahriibayaasha iibsadaan iyagoo lacago badan sidaa ku helaa walaalo waxaan ninkaan hadda wiil iga horeeyo soomaaliya saddex bilood toban iyo shan beriyo ku jiray nin mooryan uu iska yahayo micni wadanka wadan dawlad ka jirta ma ahan laakiin rag dawladda la shaqeeya waa ujeedadoodu maxay tahay marka ujeedadooda hadda dadka etoobiyaanka waa la gataa oo lacag waxaa lagu gataa oo saddex kun oo riyaal sucuudiyaana toddoba boqol iyo konton doolar u dhiganta waxaan u fahmay sheekadii magafaha ee libiya ayaa yemanna ka bilaabatay oo ka jirta aada iyo aad marka marka u n ka xataa u n ka noo imaaday waa u sheegay inaan soomaali aan nahay inay wax no noo qabtaan ayakana weli wax way noo qaba waayeen ninka waxa waaye nin micnihi marka u n ka imaado wuxuu iska dhigaa nin meesha asaga oo micnihi nidaam wax ku celiyay qof hadli kartana male micnihi haweenkii baa lagu garaacaya dir baa lagugu garaacaya
suleymaan maxamed ibraahim waxa uu ka mid yahay soomaalida ka soo badbaaday badda ka horna lugta uga xirnayd dableydaasi reer yeman waxa uu ii sheegay tirada dadka doonta qarriqantay ka soo banbaxay oo rag iyo dumar bale
lix iyo toban qof baan baan nahay oo rag ahad hadda wax dumara oo gadaal oo nooga dumar hal hal baana la joogta hadda afarna waxaa la geeyey basaatiin baa loo wadi tobanaa ka joogna hadda rag shanna shanna badday ku dhimatay shan badaa noogu dhimatay ha shanna meesha oo aan nolo xeer yaa ku xiran yihiin magafayaasha yeman kamaanay harin intii badda laga soo samata bixiyey markii ay berriga yimaadeen ayay rasaas ku fureen si ay mar kale gacantooda ugu soo noqdaan waxaana tacshiradaasi ku dhaawacmay qof soomaali ah cabdulqaadir ibraahim xaaji shaash waa guddoomiyaha qaxootiga ku jira xerada alkharas waxa uu sheegayaa duruufta adag ee soomaalida xeradaasi ay ku qaabileen dhibanayaashan loo geeyey waxaanu xusayaa in xaaladooda nololeed ay aad u adag tahay iyadoo xaaladii xeradana micnaha haydii een joogin oonan micnaha qaabilaad een lahayn oo anagoo duruuftii xumeyd ma haysato dadkii walaaleyn ahaanay nagu soo kordhaceen marka ilaahay mahadiis waa qaybna isbitaal baa la geeyey qaybna micnaha masaajid baa micnaha ay jiifanayeen xeradii intii micnaha waxroono waxaasana sidii baa micnaha waxbaan ugu soo gurgurbinay oo raashiin qada ahaan iskaaga siinay maanta kan waa iska qabeen oo sida anaga xaaladii xerada baa iska jirto maxamed macalin aadan waxa uu sheegay in uu dhowr jeer yeman ka tallaabay isagoo sacuudiga ku socda mar walba oo ay sacuudiyaanku soo tarxiilaanna uu yeman gooshi jiray hadda waxa uu baaq gargaardoona u dirayaa dowladda soomaaliya isagoo si gaara u magacdhabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo uu ka codsanayo in lasoo badbaadiyo soomaalida kale ee magafayaasha yeman lugta uga xiran dadkaasi waxaa ku jira hooyooyin ay qaarkood xanuunno xerada lagu haysto gudaheeda kula dhaceen nin baa naga dambeeya madaxweyne madaxweyne cabdullaahi maxamed farmaajo waxaa u sheegaynaa shacabkiisa la laayay iyo tan hadda kadib la lee doono inuu ka fiirsado micnihi oo u fiirsado ilaahay walalaan lama dhigo laakiin waxaan ka codsanayna madaxweynaha dadka hadda meesha ku jiraan inuu hadda si degdega oo lagu soo deeyo doontan markii ay yeman ka baxaysay waxaa saaraa boqol iyo konton iyo laba ruux oo boqol iyo kow ka mid ahi ay itoobiyaan yihiin halka inta kalena ay soomaali ahaayeen marka laga soo tago tirada ku dhimatay ee tobanka ruuxa oo shanna ay rag yihiin shanna dumar iyo midka berriga lagu dhaawacay intii kale waxa ay hadda nolol kaloo adag ku wajahayaan xerada alkharas aad buu mahadsan dhegeystayaal waryahayaga jacfar kuuka ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi waxaanaad ku dhegeysaneyseen idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington